بسم الله ujeeddu xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd toddobiyo tobankii bishii saddexaad laba kun siddeed iyo toban maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow maxamed cabdiraxmaan maxamuud soddon jir ah ina faadumo sheekh cabdulaahi ku dhashay shabeellada hoose labo jamaal maxamed cali ina wiilo diiriye jimcaale ku dhashay xamar saddex axmed aadan weerar ina dahabo cilmi xalane ku dhashay xamar kuwaas oo xafiiska xaydhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey ka mid noqosho ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis eedaysanaha koowaad maxamed cabdiraxmaan maxamuud waxaa si gaar ah loogu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay qaybta qaraxyada sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay horjooge iyo macallin bara samaynta qaraxyada eedaysanaha labaad jamaal iyo eedaysanaha saddexaad axmed eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad waxaa lagu soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada dhammaan eedaysanayaasha waxay ciidamada amnigu soo qabteen iyagoo walxaha qarxa ku diyaarinaya guri ku yaalla xaafadda ceelasha biyaha dooddeer kadib maxkamaddu markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xeedhaalyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusnayd qodobada laba boqol labaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad lixdan iyo afaraad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhegaysatay maxkamaddu qiraalka eedaysane maxamed cabdiraxmaan maxamuud uu ka hor qiray garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada isla markaana uu yahay horjoogaha shabaab u qaabilsan inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye uuna ahaa macallin bara samaynta qaraxyada eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanayaal jamaal maxamed cali iyo axmed aadan weerar ay ka hor qoreen garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyeen inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada maxkamaddu markay dhegaysatay baaraha dacwada oo maxkamadda horteeda ka caddeeyey in saddexda aysane eedaysane ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab eedaysanaha koowaadna uu yahay horjooge bara farsamaynta qaraxyada labada eedaysane ee labaad iyo saddexaad ciidamada amniguna ay gacanta ku soo dhigeen iyagoo diyaarinaya qarax markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah kow cadeymaha looga qoray eedaysanayaasha garsoorka hortiisa labo haan ay ka buuxaan walxaha qarxa oo lagu soo qabtay eedaysanayaasha markay dhegaysatay maxkamaddu dooddii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysane ay yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay maxamed cabdiraxmaan maxamuud waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanayaal jamaal maxamed cali iyo axmed aadan weerar min toban sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan wabillaahi towfiiq